badhasaabka gobolka owdal ee maamulka somalilan maxamed xasan jaamac ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay horumarinta gobolka owdal iyo wada shaqeynta guddoomiyayaasha degmooyinka gobolkaasi kulankan oo ka qabsoomay magaalada borama ee gobolka owdal ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka mid ah guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka owdal ee maamulka somalilan maxamed axmed jaamac badhasaabka gobolka owdal ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada looga hadlayay kulanka muddada uu socday aanu ku wada qaadanay maayirada degmooyinka siidah iyo dhiidah ee kaalaha degmooyinka baki degmada xeego calixaydh qolujeed degmada dila iyo degmada magaalaca kulankaiyagaasina wuxuu daaranaa sidii loo dirdiringelin lahaa horumarka iyo wada shaqeynta gobolka iyo degmooyinka bulshadana loogu adeegi lahaa si hufan maayaradana waan uga mahad celinaa kulanka siday uga soo qeyb galeen insha allahu tacaalaa isbarasho ka bacdina waxaan tegi doonaa weegan soo socda baan maraynaa ku tegaynaa booqasho aan ugu kuurgulayno xaaladaha degmooyinka kulanka iyagu intaasu daaranaa waanuna uga bogaadinaynaa uga mahad celinaynaa waddadii ay joogeen sida waxaanay degmooyinka uga shaqeeyeen maadaama qaranka uu isbeddel ka dhacay oo dowladda cusba timi dowladduna waa dowladdii horumarka waxaa loo baahan yay degmo waliba inay labalaabto horumarkii iyo waxqabadkii degmada ay mas-uuliyiinta ka yihiin mid walbana waa lagula xisaabtamayaa dakhliga kharash wixii soo gala wixii ay dadka ay mas-uul ka yihiin ugu qabteen ma jiri doonto cid dambe oo siday doonto wax isaga tagir farsha degmada waxaa laga doonayaa dakhliga soo gala wixii ay ugu qabatay dadka ay mas-uulka ka yihiin taasaa degmo walba lagu siin doonaa ama abaalmarin ha noqoto ama mashaariicda gobol degmada ka soc gobolka ka socda ha noqotee waxaa lagu tixgelin doonaa maayar walba iyo degmo walba waxqabadkeeda sidaa daraaddeed waxaan idinku boorinaynaa inaad laba laabtaan hawshii aa qaranka u hayseen dadka deegaamada mas-uulka tihiin u hayseen waxaan idinkula dardaalmanaa inaad ka shaqaysaan bilicda nadaafadda iyo nabadgelyada degmooyinka aad joogtaan wixii duruufa ee degmadu ay leeyihiin ee baahiye gaarana waa soo gudbi doontaan si aan ugu gudbino wasaaradaha ay khusayso aada iyo aad baan idinka mahad celinaynaa aada baan idiin soo dhaweynaynaa wada shaqeyn wacan baan leenahay kulamada noocan oo kale ah ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo wada shaqeynta guddoomiyaasha gobolka owdal si loo horumariyo gobolkaasi